alxamdu lilah wsalaatu wsalaam calaa rasuuli illah wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacaala baabu lhiba oo baabkii ka hadlayey axkaamta hibada hibadu waxaa waa tamliikun bisiikatin bilaa ciwad waa qof in wax la siiyo oo hadal lagu siiyo iyadoo waxbaan lagaga bedelanahayn markaa siintaa waxaa soo gelayaa sadaqadda iyo hadiyadda oo hibada halkan ay ku sheegayaan waxaa ka mid ah asadaqatu walhadiyatu labadooduba waa hiba weeye laakiin cagsigu waa ka duwan yaho sadaqadda hibe lama idhaahdo hadiyaddana hibe lama idhaahdo hibadaa markaa caamsan saddexdooduba waa mustaxab alhiba waa maa yucطى linafci اlgayr waa waxa la bixiyo si ciddaa la siinayo loo anfaco alhadiyana waa maa yucطى litawadud waa waxa cid loo siiyo in kalgacaylkiisa lagu raadinayo calaamadaheedana waxaa ka mida qofka in loo geeyo sadaqaduna waa maa yucطى liطalabi hawaab اlaakhira waxaa la siiyay iyadoo ajar aakhire lagu doonayo dhammaantoodbana waa wax fiican oo mustaxaba sadaqadda oo ah waxa la bixiyo iyadoo loo niyeystay ajar aakhiro ayaa ugu fadli badan hibadu arkaan bay leedahay waa hib waa ka wax hibeynaya mawhuub lahu ka wax loo hibeynayo mawhuub oo ah shayga la hibeynayo iyo siiq oo hadalka wax lagu hibeynayo siiqadeeduna markaa waa iijaab min alwaahib waan kuu hibeeye wixii la mida inuu yidhaahdo iyo qabuul min almutahib iyo inuu aqbalo kii wax loo hibeynayay afartaa rukun mid waliba shuruud buu leeyahay wuxuu ka hadlay mawhuubka iyo shuruudda laga rabo wuxuu ihi tasixu way ansaxaysaa alhibatu hibadii fii maa shaygii bay ku ansaxaysaa baycuhu iibintiisu qad saxa iibkiisu ansaxo wastahni soo reeb naxwa xabatayni laba midh oo kale oo qamxa oo qamadiya iyo waxyaabaha la midkaa ee iibkoodu aan ansixin qaacidada ka soo reeb bisiikatin bay ku ansaxaysaa oo waan kuu hibeeyey iyo waan aqbalay wa qowlihii bay ku ansaxaysaa u idhaahdo waa hibku acmartuka waan ku cumri siiye shaygayga maacishta intaad nooshay aw cumraka ama cumrigaagu intuu gaadho aw arqabtuka ama waan ku sugi siiye uu idhaahdo wa inamaa yamlikuhu wuxuu mulkiyayaa uun shaygii la hibeeyey almutahibu kii aqbalay hibadiisa biqabdihi buu ku mulkiyayaa inuu guddoomo kii u hibeeyey uu kala wareego walidni iyadoo lala qabo idan ee fi lqabdi la wareegista loo idmay miman xaalo idankaasi mid xaggii uu ka ahaaday yahabu wax hibeynaya walaa rujuuca wax noqoshaahi yacnaa jaa-izun ama saxiixun mid ansaxaya maaha bacdahu ay bacda alqabdi qofkii wax loo hibeeyey markuu guddoonto kadib ila alusuula usuushii mooyaane waalidkii tarjicu usuushu waa ku noqon kartaa wixii ay hibeysay ee furuucdeeda ay u hibeysay id milkulfuruuci id wakti bay ku noqon kartaa milkulfuruuci faracoodii waxu hibeeyeen lahaanshahoodu laa yasuulu aanu suulin oo shaygii waalidku waladka u hibeeyey waalidku weli waladku weli uu leeyahy waayahay hibada waxa ay ku ansaxaysaa oo mawhuubka shuruuddiisa ka mida inuu yahay mawhuubku maa yasixu baycu min alacyaan ashyaada markaa iibkoodu ansaxayo oo daabitkiisu waxa weeye kulu maa saxa baycuhu saxat hibatuhu wax kastoo iibintiisu ay ansaxayso in laysu hibeeyana waa ansaxaysa taa macnaheed waxa weeye kulu maa laa yasixu baycuhu laa tasixu hibatuhu wax kastoo iibkiisu aanu ansaxahayn in laysu hibiya hibeeyana ma ansaxayso waxyaabihii markaa iibkoodu xaaraanta ahaa sida khamrigii iyo waxyaabihii najaasta ahaa iyo aalaat ulmalaahigii iyo qofkii xorta ahaa iyo hibeyntooduna ma ansaxayso waayo dee waxaan loo yaqaano hibada tamliik baa ku jira oo qofkii shay baa la mulki siinaya marka daabitkaas labada dhinacba waxbaa laga soo reebaa shuruuxda minhaajkiiyo way taxaan waxaa jira waxyaabo aan la iibin karin laakiin la hibeyn karo iyo wax la hibeyn karo laakiin aan la iibin karin markaa kuwa istinaa'aat baa la idhahdaa daabitkaa laga soo reebaya kuwaasi markaa ayuu tusaale ka bixiyo wuxuuhi wastatni naxwa xabatayni qamxa waxaad soo reebtaa laba midh oo qamadi ah oo laba midh oo qamadi ah lama iibin karo laa yasixu baycuhaa waayo wax dadka caqligani xoola ay dhaafsadaan maaha oo laa tutamawal shay markaa laga maal dhigto ayuunbaa la iibiyaa waxaan laga maal dhigan lama iibiyo laba xaboodoo qamadi ah waxaa la mida waxyaabaha kale muxaqaraadka waxyaabaha liitay aan laga maal dhigan o dhan marka iyadoo iibkoodu aanu ansaxahayn haddana hiboodu way ansaxaysa daabitka waa laga soo reebaya waayo arkaanta hibada siiqa ayaa ka mida siiqadii buu ishaare wuxu uhi bisiiqatin bay ku ansaxaysaa haddaanay siiqa jirin oo shaygii qofku kugu soo fiiqa uun adna aad ka qaada uun taasi hibo noqon mayso hadiyadii iyo sadaqadii waa ka duwanyiin waxyaabaha hibada kaga duwanyin bay ka mid tahy iyagu bilaa siiqo ayay ku ansaxaan oo haddii qof uu alaab kuu soo diro oo qofuu kuugu soo dhiibay u dhahda hebel ugey udha hebel baa igu soo kaa dhiibay adiguna kii loo soo dhiibay aad ka guddoonto yacnaa hadiyad iyo sadaqad ahaanba way ku ansaxaysaa laakiin hibo kuma ansaxayso wuxuu sheegay markaa siyaabo wax la ysugu hibeyn jiray fi ljaahiliya waxaa loo yaqaana alcumra iyo alruqba oo axaadiidana kusoo arooray alcumra waynu dhaha acmartuka maa cishta aw cumraka shayga waan ku siiyey intaad nooshahay ama cumrigaaga jacaltuhaa laka cumraka intaad nooshahay adaan kuu yeelay muddata cumrika haddii markaa xataa uu yidhaahdo markaad dhimato way iisoo noqonaysaa u soo noqon mayso man ucmira cumra fahiya lahu walicaqibihi min bacdihi buuhi nebigu calayh isalaatu wasalaam waayo waa erey ku cad in qofka wax loo hibeeyey shardigaa markaa uu daba dhigo ah markaa dhimatanaanay iisoo noqonaysaana laqwi buu noqonaya mid la tuuro aan shaqaynahayn cinda shaaficiya xadiid kale waa daliishadeen aruqbana waa la midoo arqabtuka hadihi daar aw jacaltuhaa laka ruqba oo aruqba waa isa sugisiin bimacnaa mid waliba ka kale ayuu sugaya haddaad iga hor dhimatana way soo noqonaysaa haddii waxa weeyaan aan anuu kaa hor dhintana adaa iska yeelanaya aruqba waa sidaas shay buu siinaya wuxuu leeyahay kii la siiyey buu ku leeyahay haddaad iga hor dhimato shaygu wuu isoo noqonaya haddaanuu kaa hor dhintana dee adaa iska yeelanaya waxaa ruqba loo yihi lanna kula minhumaa yarquu mowt alaakhar mid waliba wuxuu suganaya u dhuganayaa ka kale geeridiisa marka iyaduna waa la midoo dee shardigaasunbaa meesha ka baxayo hibuunbay noqonaysaa walaa tacmuruu walaa tarqubuu faayumaa rajulin ucmira cumraha fainaa liladii uciyahaa buuri nebigu laa tarjicu ila ladii acaaha ila aladii acaahaa bixaal liannahu acطaa caطaءa waqacat fiihi اlmawaariث faman acmara shayan aw arqabahu fahuwa lilmucmar aw lilmurqab taasaa xadiida ku soo aroortay qofkii hadda wax loo hibeeye wixii loo hibeeyey goormuu yeelanaya ma bimujarad الsiiqa waan kuu hibeeyey waan ku mulkisiiyey waan ku siiyey iyo waan aqbalay ma intaasuu ku yeelanaya hadalkaasu maya yeelan maayo shaygii ilaa la guddoonsiiyo marka macnaheedu waxa weeye hibadu waa caqdi jaa'isa qabla alqabdi qofkii wax loo hibeeyey intaanu shaygii guddooman waa uu ka noqon karaa qofkii wax hibeeyey mana ku dambaabaya arrintaas nin baad siisay awr ama dibi ama neef adhya neefkii isagoo weli kaamu kaxaysan waan ka noqday waad odhan karta laakiin markuu guddoontee uu la wareego ka noqosha kuuma bannaana waayo shaygii isaga ayaa yeeshay waayo guddoomashadu haddaba maxay ku xaasilaysaa hadduu shaygu manquuliyo shay dee la rari karo waa inuu kaxaysto oo maamulka iyo suldada qofkii u hibeeyey waa inuu ka saaro haddii kalena waa inay takhliya dhacdo qabdiga waxaa shardi u ah alidn in loo idmo oo awrkii loo hibeeyey oo geeli ku jiro kayntaa daaqaya hadduu arku iska kaxaysto iyadoon la odhan kaxayso kaasi qabdi saxiixa noqon maayo walihaada wur biqabdihi wاlidni miman yahab qabdiga waa in loo idmo haddii dee uu isagu guddoonsiiyo gacanta ka geliyo markaa dee idan uma baahnaba guddoonsiintiisaasaaba idanaba qofku shaygii uu hibeeyey kuma noqon karo nebigu wuxuu yihi alcaydu fii hibatihi kalkalbi yaqii uma yacuudu fii qay laysa lana maalu saw qofka ku noqonaya wixii uu hibeeyey waa sida ay intuu matagii dib cunayo tusaalaa xulman lihin bui rasuulku caleyh isalaatu wasalaam waxaa laga soo reebayaa un waalidku wuxuu awlaadiisa siiyo isaga kuwa ka farcan wuxuu siiyo sida xadiidka imaamu nasaa-i uu wariyey ku cad rasuulku wuxuu yihi qofku shaygu hibeeye kuma noqon karo waalidku wuxuu awlaaddiisa u hibeeyey mooyaane wuu kaga noqon karaa xataa haddii ay la wareegaan sanawaad ay haystaan waxaa shardi ah un dee shaygii inaan inaanu ka bixin ilmihiisi uu hibeeyey milkigiisa inaanu ka bixin hadduu milkigiisa ka baxay oo uu sii iibiyey ama uu cid kale usii hibeeyey kuma noqon karo wakadalika waxaa shardi a laa yatacalaq bihi xaqu lgayr xaq cid kale leeda waa inaan ku tacalluqin oo shaygii haddii ilmihiisi uu rahmo isagoo rahman kuma noqon karo addoonkii hadduu xoreeyo dhulkii haddii uu wakfiyo haddii uu dhinto ilmihiisi wuxuu u hibeeyey wahaakada ciddii ka dhaxashay kagama noqon karo xataa hadduu marlabaad milkigiisa ku soo noqdo kagama noqon karo waayo marlabaadka saabta uu ku mulkiyey hibeyntii waalidka maaha saab kale ayuu ku mulkiyey waay wuxuu uhi tasixu way ansaxaysaa hibadii fiima sheegii bay ku ansaxaysaa baycuhu iibkiisu qad saxa oo ansaxa wastatni soo reeb naxwa xabatayni laba midhoo kale oo qamxa oo qamadiya bisiiqatin bay ku ansaxaysaa hadal tusinaayo hibeyn iyo hibe aqbal wa qowlihii bay ku ansaxaysaa uu idhaahdo kii wax hibeynaya acmartuka waan ku cumri siiyey maa cishta intaad nooshay aw cumraka uu idhaahdo ay muddata cumrika baan ku yeelay inta cumrigaagu jiro aw arqabtuka ama waan ku sugi siiyey uu idhaahdo wa inamaa yamliku wuxuu mulkiyayaa uun hu oo ah shaygii laysu hibeeyey almutahim kii aqbalay ee loo hibeeyey biqabdihi buu ku mulkiyayaa inuu guddoonto walidni buu ku mulkiyayaa ogolaansho fi lqabdi la wareegista loo ogolaaday miman xaalo uu idankaasi mid xaggii ka ahaaday yahabu wax hibeenaya waahibka walaa rujuuca wax noqoshaahi saxiixun walaa rujuuca noqosha saxiixun mid ansaxaya maaha ama yasixu mid ansaxaya maaha bacdahu qabdigaa biidnihi uu ku qabdiyey dabadi ila alusuula ee ilaa hibata alusuuli mooyaane waalidku wuxuu u hibeeyo ay liwaladi tarjicu usuushu way ku noqonayaan waa ku noqon karaan id waqti bay ku noqon karaan milkulfuruuci awlaaddoodii waxuu hibeeyeen lahaanshahoodu laa yazuulu shaygaanu ka suulin baabu luqata alluqta iyo alluqata labadaba waa la idhaahdaa maa wujida min xaqin muxtaram wey oo wixii la helay oo xaq xurmo leh oo daayicin lumay oo leysa bimuxrazin mid maalcidu ku ilaashatay oo meesha ku ilaashatay ku jira aan ahayn oo laa yacrifu alwaajidu mustaxiqa oo qofka helay ciddii lahayd aanu garanayn marka marka la yidhi maa wujida min xaqin xaqa waxaa soo gelaya maalkii iyo mukhtaskii baa soo gelaya wixii xoolaa la iibin karayay iyo wixii qofku dee manfacad dadka uu kala gaar noqon karayay sida aygii tusaale ahaan uu ku ugaadhsanayay ama beerta u ilaalinayay ama xoolaha maal maaha waa mukhtas marka waa xaq weeye luqadada wuu soo gelaya waa inuu muxtaram noqdo oo wax dee haysashadiisa iyo dhaqashadiisa iyo ku intifaaciisa shareecadu ogoshahay waa inuu noqdo daayic waa inuu yahay sheega ciddii lahayd hadday haysato dee luqata maaha muxras waa inaanu ahayn oo shaygu meel ciddii lahayd ay ku ilaashatay oo ay ku xifdisatay hadduu yaallo dee maaha baadi maaha laa yacrifu alwaajidu mustaxiqahu qofkii lahaa shaygan haddaad garanaysana baadi maaha ciddii lahaydde waa inaad u geyso weye waaye waxaa loo yaqaano markaa alluqata axkaamteedu way ballaadhan tahay arkaanna way leedahay almultaqit oo ah qofkii shayga qaaday alluqat oo ah shaygii waxa weeyaan la helay wuxuu ihi wa akhduhaa wuxuu ku bilaabay shayga baadidaa in la qaado xukunkiisu wuxuu yihi markaa shayga baadi wuxuu u qeybsamaa xayawaan iyo hayru xayawaan wax nool iyo waxaan noolayn marka waxaan noolayn buu soo horreysiiyey xayawaanka u dambaysiiyeyoo qeybu u kala baxaya wa akhduhaa buuhi baadida qaadisteedu lilxuri qofkii xorta ah uu qaado oo min mawaatin uu ka qaado meel aanay cidina lahayn aw uruqin ama wadooyinka uu ka qaado aw masjidi salaati ama masaajidkii salaada loo dhisay uu ka qaado ayaa afdalu akhdu waa mubtade khabarkiina waa afdaludaas ayaa afdalu macnaa ka wanaagsan min tarkiha ka tegista meelaha lagaga taga baadidii id wakti buu afdal yahay akhdigu khiyaanatan khiyaano qad aamina uu ka aamin noqday ka qaadaya calaa nafsihi naftiisa khiyaano uga aamin noqday walaa calayhi dushiisana akhduhaa qaadisteedu tacayana aanu ku waajibin marka luqadada in la qaadaa shaygii baadida ahaa ee ciddii ka lumay ciddii lahayd ka lumay in la qaadaa axkaam kala duwan bay yeelanaysaa mar waajib bay noqonaysaa in la qaada mar waxay noqonaysaa mustaxab mar makruuh bay noqonaysaa marna muxaram bay noqonaysaa axkaamtii markaa shanta ahayd bay yeelanaysaa waxay waajib noqonaysaa haddii cid kale oon isaga ahayn oo qaadaysa aanay jirin dayacana uu uga baqo oo u badinayo haddii uu qaadi waayo ciddii lahayd waxaas inuu ka baaba'ayo marka waajib bay ku noqonaysaa inuu qaado xagga dambe waa ku sheegay walaa caleyh akhduha tacayana waxay mustaxab noqonaysaa haddii uu naftiisa khiyaano uga aamin noqdo oo dee uu u badinayo inaanay gacani kaga dhacahayn oonu ku ciirahayn baadidaas oo waxay markaa mustaxab iyo sunno u noqotay lanna waa min icaanati alkhayr ciddii lahayd buu dee caawinaya oo ku caawinaya xoolaha ka lumay inuu xifdiyo u ilaaliyo rasuulkuna wuxu uhi wallahu fii cawni alcabdi ma kana alcabdu fii cawni akhiih waxay makruuh noqonaysaa ida khaafa alaa nafsihi idaa khaafa khiyaanata calaa nafsihi hadduu ka baqo inuu baadidaa khiyaameeyo ou qarsado ama uu iska isticmaalo isagoon xaqu lahayn isticmaalkeeda waa makruuh maxay xaaraan u noqon weyde dee khiyaanadii baan muxaqiq ahayn waa laga baqayaa un idaa calima binafsihi lkhiyaanana wuxuu og yahay baadidaa hadduu qaado inuu khiyaano ku dhacayo marka xaaraan bay ka noqonaysaa inuu qaado marka axkaamta afartaa bay yeelataa ibaaxa ayaan ku jirin marka wuxuu noo sheegay qofka baadida qaadi karaa marka koowaad waa inuu noqdo qof xor ah oo addoonkuma qaadi karo haddaanu sayidkiisu u idmin haddii uu addoon soo qaado shay baadiya oo sayidkiisu uu ka qaado ama qof kaleba uu ka sii qaado kaa ka qaaday baa multaqidkii noqonaya kii baadida haye baadihayaha aha waxaa kaloo shardiya in meesha uu ka qaadaya ay tahay meel mawaata banaanada ayada dhulkaana cidina lahayn ama wado ama masaajid haddii dee qofka alaabta gurigiisa ay u dhex taallo aad qaaddo dee baadi noqon mayso ama beertiisa ay u dhex taallo hadduu yidhaahdo anigaale shaygaa de isagaale haddii kalena ciddii meesha uu kasii mulkiyey beerta iyo dee lahayd ilaa kii u horreeye ee dhulkaa noolaystay ay ku dhammaanayso waaya wuxuu uhi waakduhaa qaadisteeda lilxuri qofkii xorta uu qaado min mawaatin uu ka qaado meel aan la camirin oo cidina aanay lahayn aw uruqin ama wadooyin uu ka qaado aw masjidi salaati uu ka qaado masaajidkii salaada lagu tukanayay ayaa afdalu ka wanaagsan min tarkiha ka tegisteeda id marka khiyaanatan khiyaano qad amina uu ka amin noqdo calaa nafsi oo inuu qarsado oo ciddii lahayd aanu u celin hadduu ka aamin yahay haddaanu khiyaano ka aamin ahayn sunna uma aha inuu qaata walaa calayhi isaga dushiisana akhduha qaadisteedu tacayana aanu ku waajibin oo inuu qaadaa goorbay ku waajibaysaa baynu nidhi haddii isaga mooyaane cid kale aanay jirin oo qaadaysa isla markaana uu ka baqa dee ciddii lahayd inay ka dayacanto haddaanu qaadin inuu qaadaa waajib bay ku tahy oo ramli wuxuu kala mid dhigayaa wadiicada saynu arki doonno hadduu qof alaabtan iyahay ku idhaahdo oo alaabta haddaad u qabo weydana ay ka baaba'ayso tusaaleaan laga dhacayo ama laga xadayo ama ay ka lumayso waajib bay kugu noqonaysaa inaad alaabtaa u hayso ammaanahayaad u noqoto ibnu xajar isagu wuxuu leeyahy maya wadiicada iyo luqadadu baadida iyo ammaanadu waa kala duwan yihin waxay u kala duwan yihin taa iyada dee wuxuu odhan karaa ilaa aad isiiso mushqaayad aan kuugu hayo iyo kirada meeshaan kuugu ilaalinayo kuu qaban maayo buu odhan karaa laakiin halkan waaba alaab baadi oo luntae yuu ku odhan karaa mushqaayad igasi taas ku kala duwayn buu dhahda labada saas u kala duwaa ibnu xajar ilaytabi wuxuu ihi yacrifu wuu aqoonsanayaa kii baadida qaaday minhaa xaggeeda wuxuu ka aqoonsanayaa aljinsa jinsigeeda ma dahaba ma fida ma dharba ma weelba walwicaa iyo weelka ay ku jirto nooca u yahay waqadaraha buu aqoonsanaya hadday ta wax la tiriyo tirada waa inte wax la miiso imise galaan wax la miisaamo hadday tahay imise kiilo wahaakada walwasfa sifadeedana wuu aqoonsanayaa walwikaa weelka ay ku jirta sida kiishka oo kale waxa afka kaga xidhanna wuu aqoonsanayaa buuri marka in waxyaabahaasi aqoonsado ta xadiidka saxiixin ku jira kusoo aroortay xadiidka khaalid bnu zayd marka ma waajiba mise waa mustaxab waxay leeyihiin haddii uu u qaadayo hadhow yaboohin dabeed inuu isagu yeesho hadduu niyadaa ku qaadayo in waxyaabaha aqoonsadaa waajib bay ku tahay de markaa tacriif baa ku waajibaya yaboohin yaboohinna ma suurtoobayso haddii aanu waxyaabaha ka aqoonsan baadidii u helay laakiin hadduu u qaadayo lilxifdi ciddii lahayd inuu u ilaaliyo un inuu waxyaabahan ka aqoonsadaa waa mustaxab waayo markaa yaboohini kuma waajibayso laba masale halkaa isa saareen hadda alabatu cilmiga la socda oo aynu isku xidhno nidhi xukumkooda isku xidhan masalada atacaruf cala luqata in shaygii baadida ah qofku helay wuxuu yahay dee astaamihiisa uu aqoonsado iyo masalada yaboohinta oo laba masalo isku xidhan oo hadday yaboohintu waajibto astaamaheeda iyo sifaadkeeda inuu aqoonsadaa waa waajib haddaanay yaboohintu ku waajibinna inuu aqoonsado jinsigeeda iyo weelkeeda iyo qadarkeeda iyo sifadeeda iyo wikaageedu waajib maha marka yaboohintu goormay waajibaysa sidaan mushjaacba kusoo aragnay shaaficiyadu waxay qabaan yaboohintu waxay waajibaysaa inamaa yajibu atacriifu cala almultaqid idaa akhadaha liltamaluk inuu yaboohiyaa waxay ku waajibaysaa hadduu u qaado u niyada ku qaaday ay tahay yaboohi muddadii yaboohinteedu ay waajibka ahaydoo ciddii lahayd haddaad muddadaa ku hesho dee si haddii kalena adigu iska yeelo markaasuma yaboohintu waajibaysaa bay leeyihi marka xaalad xaaladdaa yaboohintu waajibtay waxyaabaan inuu aqoonsadaana waajib bay ku noqonaysaa xaaladda aanay waajibinna mustaxab bay u noqonaysaa soo warcad maa waaya weliba inuu sifaadkeeda qoro ayaa fiican si aanu ilaabin iyo meeshuu ka helay iyo wakhtigu helay iyo waxyaabaha noocaas oo dhan wa xifduhaa buu hi ilaalinteeda wayajibu caleyh waxaa ku waajibaya kii baadida qaaday xifduhaa ilaalinteeda ku waajibaysa fii xirzi milin iyadoo kale meesha lagu ilaaliyo inuu ku ilaaliyo ku xifdiyo curfan curfi ahaan iyadoo kale halka lagu ilaaliyo ama curifa xirzi miligaasoo bimacnaa ka laysla yaqaan wain turid haddaad doonto tamliika nasrin ay tamaluka nasrin shay yar yeelashadii haddaad doonto shay yar oo aada heshay yeelashadii haddaad doonto carifa yaboohi biqadri aalibin biqadri alabi aalibin ka doondoonaya intaad is leedahay wuu doondoonayaa in la qadara yabooy haddaad is leedahay maalin buu doondoonaya maalintaasun yabooy haddaad is leedahay toddobaad buu doondoonaya toddobaadkaasun yabooy carifa yaboohi biqadri aalibin biqadri alabi aalibin ee ka lunta ee doondoonayay qadarkaad is leedahay wuu doondoonayaa yabooy wagayrihii buu ihi kaa yarka aan ahayn alkaa hore nasrin taasay ku cadfanta ama wain turi haddaad doonto tamliika hayrihi kaa yar ka aan ahayn mulkintiisa haddaad doonto oo damiirkaa ku jira wakayrihii wuxuu noqonayaa nasrigu u noqonaya wagayri nasri wain turid haddaad doonto tamaluka hayrihi ka yar ka aan ahayn mulkintiisa haddaad doontana carif yaboohi sanata sanad yaboohi walyatamalak ha iska yeesho yanaa sanadkaa dabadi in yuriid hadduu jeclaado yeelashada wayadmanahu yanaa waanuu magdhabaya in jaa hadduu yimaado saaxibun qofkii lahaa wamaa lam yadumi wixii aan daa'im ahayn kalbaqli sida khudrawaadkii oo kale baaca wuu iibin wain shaa hadduu doonana yacami wuu iska cuni maca qurmihi magdhow ciddii lahayd haddii la helo uu magdhabay iyadoo lala qabo waduu cilaajin buu ihi kii la farsamayn karayena lilbaqaa suu u baaqi noqdo la farsamayn karayena ka rutabin weeyaane yafcaluu ku samayn fiihi isaga alalyaqa waxa u roon ee limaalikii qofkii lahaa oo min beyci iibintiisa uu iibiyo ratban xaalo u yahay mid qoyan aw itajfiifi a qalajin u qalajiyo marka wuxuu halkan kaga hadlay qofkii shayga baadida qaaday inay waajib ku tahay inuu ilaaliyo meel sidee uu ku ilaalinayaa shaygaasoo kale meesha lagu ilaaliya curfi ahaan ee dadku ay isla yaqaanin in lagu ilaaliyo haddii aanu shaygii meel uu ku ilaashamaya aanu gelin oo kala habsaamo iyadoo suurtagal ay u tahay oo baaba u magdhabaya ila tafriid buu sameeye waajib saaraabu ka gaabiyey haddii meeshanuu geliye ay tahay meel sheeganoo kale aan lagu ilaalin ilaashyaadus ay u kala qaalisan yihiin baa meesha lagu xifdiyaana ay u kala adag tahay markaana uu magdhabaya waxaa kaloo uu ka hadlay goorma ay yaboohintu waajibaysa oo saynu hore u sheegnay oo shaaficiyadu waxay leeyihin yaboohintu waxay waajibaysaa uun hadduu doono inuu shaygii yeesho isagu markaasuunbay waajibaysa haddii kale kuma waajibaysa inuu yawoohiyaaba waana qowl hariiba daahirka xadiidkana uu khilaafsan yahi uma carifhaa sanatan buuhi nebigu calayh isalaatu wasalaam muu odhan haddaad u qaado litamalluk inaad yeelato ama aad doonto inaad yeelato luqad oo dhan buu nebigu xukunkaa siiye ta kale shaygii baadida aad heshay haddaad iska haysa uun oo tira anigu litamalluk umaan qaadin si aan hadhow u yeesho ood iska haysa uun qofkii lahaa ee ka maqnayd goormu ogaanay adigu inaad hayso ila qofkii ay ka maqnayd inaad adigu hayso wuxuu ku ogaan kara in adigu sheegto taasina yabooyin bay ku xasilaysa marka taasi daliil ahaan waa daciif wey waay haddaba ashyaada la helay xagga yaboohinta marka laga hadlayo waa saddex nooc nooca koobaad waa maa laa yultafatu ilayhi cinda dayaaci waa shayga qofkii lahaa markuu ka lumo qofkii lahaa aanu daymoonaynba maba doondoonayaba in yariyo in badan toona maa laa yutamawal wey waxaan lagaba maal dhiganba sida xabadda timirtaa iyo xabadda sabiibtaa iyo waxyaabaha noocaasa kaa isaga lamaba yaboohinayo qofkii helay markaa uu helu iska qaadanaya iska isticmaalaya waxaana u daliila dee xabaddii timirtahayd nebigu uhi lowlaa anii akhsha an takuuna min tamri sadaqa la akaltuha hadaanan ka baqanayn timirtii sekada inay ka mid tahy waan cuni lahaa nooca labaadna waa maa yutamawalu oo wax laga maal dhigto oo qofkii lahaa markuu ka lumo uu doondoonayo laakiin dee naftiisu raaci mayso aada u doondooni maayo waa wax iska yar waa nasriga waxa uu ku sheegay waa qaliil laakiin wax laga maal dhigto weeye laga xoolo dhigto nooca isaga wuxuu ihi haddii qofku u qaado litamalluka ama uu doono inuu mulkiyo wuxuu yaboohinayaa muddada uu isleeyahay qofkii lahaa wuu doondoonaya muddada u maleeyo qofkii lahaa inuu doondoonayo ayuunbuu yaboohinaya nooca saddexaadna dee waa shayga qiimaha leh xoolaha ah isaga wuxuu yaboohinayaa buu ihi sanad ayuu yaboohinaya waana sida dee xadiida ku timi yaboohintaa sanadka markuu dhammeeyo kadib hadduu doono markaa wuu iska yeelan karaa walyatamalak in yurid an yuxib haddii uu jeclaado tamalluguna laabudda fiihi min alafd waa inuu ku dhawaaqo uhaa tamallaktuha waan yeeshay inuu uqasdiyo uun yaboohin dabadeed inuu isagu yeeshay ku yeelan maayo inuu markaa markhaati u sameeyo inuu isagu yeeshayna waajib kuma ahe waa sunayha waa mustaxabun marka yeelashaduna dee bacd tacriif ubay dhici kartaa sida hadalka naadimkuna ina tusinaya wey wele tamalak ay bacd tacriif ibcaneed oo yaboohin dabadeed waaye marka haddii qofkii lahaa haddaba uu yimaado yowman min adahri sida xadiida ku ti maalin maalmaa ka mida un waa inuu magdhabo wixiisi haddaanu isagu dee ibraa samayn oo aanu ka dayn ama aanu u hibayn waa inuu magdhabo waayo oo taana waa ka meesha ku sheegay yidhi in yurid wayadmanahu in jaaa saaxibu marka wayadmanahudaas ficilkaas waawdu waaw lmaciya weeye alficlu maca mansuubun bian mudmara ficilkuna wuxuu ku nasbisan yahay an meesha ku qarsoon wayadman ay maca damaanihi laha iyadoo lala qabo magdhow uu magdhabi doono in jaaa saaxibun haddii uu yimaado qofkii lahaa waayo shaygaasi haddaba waa shayga daa'imaya ee la yska hayn karo sida lacagtii dahabkii fidadii waxyaabaha noocaas shayga uu helay hadduu yahay shay cumrigiisu uu gaaban yahay oo aan daa'im ahayn sida khudaartii iyo fawaakihdii iyo raashinkii bislaa iyo muxuu ka yeelaya wuxuu leeyahay hadduu doono wuu iibinaya markaa dee lacagtii buu haynaya waanuu yaboohinaya markaa lacagtunbaa shayga meeshiisii gelisa hadduu doonana markiiba wuu iska cunayaa isagaa iska cunaya laakiin bacda tamaluki bilafd cunistu bacda tamaluk bay imanaysa markuu yidhaahdo kadib waan yeeshay anaa yeeshay intaa dabeedunbuu cuni karaa isagoon hadalkaa odhan hadduu cuno xoolo dad kale u cunayo weeye ila muu tamalukine ciddii lahaydna hadhow haddii ay timaado wuu magdhabaya meeshuu ka helay ha noqoto meel cidlo ah ama meelay dad joogaan meel loo baqay ama meel aan loo baqayn waayo haddaanay dee cidiba wax yeelin dee isagaaba mucarad lilhalaak oo iska baaba'ayaba shayga waa raashinkaa bisil waa khudaarta waa hilibka isagii baa baaba'ayaba nooca labaadna wuxuu noqonayaa ashyaada aan daa'im ahayn waa mid la cilaajin karo haddii la farsameeyo laga shaqeeyo laga dhigi karo shay cumrigiisu uu dheeri sa rutab buu helay tusaale ahaan ama cinab rutabku dee waa timirtu marka ay sida fiican u bislaatay ay dheecaankeedii oo dhammaystiran ay leeday waa wax laga shaqayn karo oo inta la qallajiyo ayaa timir laga dhigi karaa timirtuna dee ruabka way ka cumri dheerta cinabkii oo kale inta la qalajiya laga dhigi karaa zabiib laga dhigi karaa markaa kaa muxuu ku samaynayaa wuxuu ku samaynayaa saddex arrimood midkood inuu markuu helaba uu iibiyo inuu ka shaqeeyo oo dee uu farsameeyo uu qalajiyo labadaa ta u habboon qof kale ayuu ku samaynaya laakiin ma cuni kara tan laysa lahu fima yumkin baqaahu bicilaajin an yakula wayaqruma qiimatahu oo ka hore inuu cuno dee waxaa loogu ogolaaday de waxaa dhici karta cid ka iibsataba inuu waayo mogta wax la farsamayn karo dee laga shaqayn karo oo loo yeeli karo suuro uu ku ilaashami karana maaha ee waa raashinkaa bisile qoyana ama khudaarta iyo fawaakidaas laakiin kan hadduu cid ka iibsata xataa waayo intuu farsameeyaabuu dee u xifdin karaa u hayn karaa ciddii lahayd marka waxaana uu labadaa horeysiinayaa ka ay dantu ugu jirto loo badiyo inay dantu ugu jirto qofkii waxa weeyaan shayga lahaa waaye wuxu uhi musanifku raximah llahu tacaala wa xifduhaa ilaalinteedu waajibun caleyh waa mid waajib ku ah fii xirzi mili inuu ku xifdiyo iyadoo kale meesha lagu ilaaliyo curifa xirzigaasi oo ah mid laysla gartay oo laysla yaqaan wain turi haddaad doonto kaagii helay baadidow tamliika nasrin tamaluka nasrin shay yar laakiin mutamawala wax laga maal dhigta ah yeelashadii haddaad doonto carifa yaboohi biqadri aalibin mid doondoona qadarka uu doondoonayo wakayrihi shayga aan yarayna dee xoolo badanahna sanatan sanad yaboohi walyatamalak yaboohin dabadeed ha iska yeesho in yurid hadduu doono yeelashada wayadmanahu wadwaau almaciya inuu mag dhabayo iyadoo lala qabo in jaa hadduu yimaado saaxibun qofkii laha wamaa shayga taasi waa shaygii markaa dee joogaya aan dhimanayn wamaa shayga lam yadum aan daa'imahayna dhimanaya kalbaqli sida khudrawaadkii baacahu uu iibin wain shaa hadduu doonana yacami wuu iska cuni markuu tamaluka dabadeed u yeesho maca hurmihi iyadoo lala qabo magdhow magdhabi ciddii lahayd marka la helo waduu cilaajin shayga la farsamayn karana oo lilbaqaa loo farsamayn karo si uu u baaqi ahaado ka ruabin weeye sida ruabkii yafcalu uu ku samayn fiihi isaga alalyaqa waxa markaa u roon lisaaxibii qofkii lahaa oo min beyci iibintiisa raban xaalo u iyo mid qoyan uu iibiyo aw itajfiifi ama qalajina halka wuxuu ka gelayaa xayawaanka wax nool oo baadiya haddii la helo iyo axkaamta u yeelanaya wuxuu hi waxaramuu culimadu waxay xaaraantimeeyeen iyaga oo daliilka cuskanaya laqtan iltiqaatan qaadis min almakhuufi meel markaa laga cabsanayo laga qaado oo limilki xayawaanin xayawaan yeelashadii loo qaado xayawaankaasi oo manuucin mid iska celinaya ah min adaahu waxaa laga baqayo bal iladii kiibaa xayawaankiibaa la qaadi karaa laa yaxtami aan iska ilaalinayn minhu waxaa laga baqayo dhibkiisa ka shaawa sida neef ariye khayiru haddaba dooransiih kii qaaday xayawaanka waxa weeyaan aan bahalaha yaryar iska celin ahayn bayn akhdihi qaadistiisa maca alcalafi uu qaado iyadoo lala qabo buudintiisa tabarucan ee bitabarucin tabaruc isagu u tabaruco uu ku quudiyo aw idni qaadin ama garsoore ogolaanshi uu ku quudiyo bisalafi amaahasho uu ogolaaday aw baaca ama inuu iibiyo xayawaankii waxafida aahmaana lacagti inuu xifdiyo oo uu yaboohiyo aw akliha ama cunisteedaba multaziman xaalo uu yahay mid islaasimsiinaya damaana magdhow walam yajib ma waajibayo ifraazuhaa qiimaha magdhowga inuu xoolihiisa ka soco gooni uga calaamadiyo wlmultaqatu kii laga helay ee fi lcumraani meesha aan laga baqanahayna dee dadku ay joogaan takhyiirun doorgelin fil uuleyey fil uulayeyni labada hore la doorgeliyo fiihi isaga faqad oo keliya ayaa ku sugan waayo xayawaankii sidaynu kusoo aragnay kutubtii horeba labu u qeybsamaya xayawaan yamtanicu binafsihi min sigaari isibaac xayawaan iska celin kara dugaagga kiisa yaryar iska celin kara dugaagga kiisa yaryar waa sida yeygii iyo shabeelka iyo harimacadka iyo kuwaas xayawaanka iska celin kara xoog iskaga celin kara dee sida faraskii iyo awrkiiyo ama orad sida deerada iyo bakaylaha iyo ama duulis iskaga celin kara sida xamaamkii haddaad heshay isagoo baadiya inaad kaxaysaa kuuma bannaana waa haddaad u kaxaynayso litamalluq yaboohin dabadeed inaad yeelato laakiin inaad kaxaysaa kuu bannaan haddaad u kaxaynayso lilxifdi ciddii lahayd inaad u ilaaliso oo aan adigu marnaba yeelan xataa muddada yaboohintu markay dhammaato waxaana u daliila nebiga markii candaalat libil la weydiiyey baadida geela maalaka walahaa buuri maxaa idin kala galay macaha siqaauha wa xidaauha waa waraabkeedii bay saata haddee calooshay mar buuxsanaysa kabaheediina waa xidhantay waa qofka waa gomadda adag tarca shajar wa taridu lmaa dhirtaasay iska daaqaysaa cid wax siisa uma baahna biyahana waa ku arooreysa xataa yalqaaha rabbuha ilaa qofkii lahaa uu la kulmayo taas marka xayawaanaadka xagga markaa iska wax iska caabinta geela kala midana geelay haleeshiyeena uga qiyaas qaateen nooca labaad ee xayawaanku muxuu noqonayaa waa xayawaan laa yamtanic binafsihi min sigaar sibaac waa xayawaanaan dugaaggaa yaryar aan iska celin karin lidacfihi baanu isaga celin karin taagdarradiisa sida adhigii oo kale ama waxaanu isaga celin karin dee licilati fiihi waa neef geeloo cabay tusaalahaan ama waa faras caban ama dhaawacan isaga waa qofku waa qaadi karaa wuxuu ku qaadi karaa biniya tamaluk iyo biniyat alxifd labadaba ku qaadi karaa u kaxayn karaa baadidaas nebigu calayh isalatu salaam inamaa hiya laka inamaa hiya laka aw liakhiika aw lidi'bi buu hi markii ariga baadidiisa la weydiiyey adaa yeelan ama walaalkaabaa dee oo qofkii ka lumtay baa yeelan ama dee bahal baa cuni doona marka macnahedu waa dhiirigelin rasuulku uu dhiirigelinayo baadidii arigoo kale dee in la kaxeeyo qofkii haddaba kaxeeyey baadidaa adhiga oo kale waxaa la kala dooransiinayaa arrimo arrinta koobaad oo ah inuu dee neefkii isagu wuxuu u baahday kharasha uu geliyey ugu tabaruco hadduu dee caws iyo caleen iyo dee waxaa u baahdo ama uu xoolo u soo amaahdo isagoo amaahashada uga fasax qaadanaya qaadiga laakiin inuu isagu u wax isaga amaahdo taa laga yeeli maayo hadduu wax isaga soo amaahdo isagoo xaakimna jira oo calalmaaliki qofkii lahaa hadhow wuxuu ka qaadayo u soo amaahdo taa laga yeeli maayo haddaanu xaakim jirin waa u soo amaahan karaa lakiin waa inu markhaati markaana u sameeyo arrin marka waa inuu hayo oo dee wixii hadday kharash u baahatana isagu ugu tabaruco ama uu u soo amaahdo isagoo qaadiga iyo dowladda uga fasax qaadanaya haddaana jirinna markhaati u samaynaya arrinta labaad waa inuu iibiyo markiiba mar allaaliyo markuu helo laakiin ma iibin karo hadduu xaakim jiro ilaa uga fasax qaato haddaanu xaakim jirinna waa iska iibin karaa markuu iibiye lacagtiibu haynaya uu yaboohinayaa ciddii lahayd hadduu helo waa ku wareejin haddii kalena isagaa iska tamaluki kara arrinta saddexaad u door leeyahay waa inuu iska cunaba neefka adhig ahaa ee baadida ahaa maalinta uu adhigaaga soo raaca waad iska qalato habeenkii waad iska qalato ile la garan maayo qofkii lahaa goortu iman doone laakiin waxaad ku qalanaysaa biniyati damaan adoo niyeystay qofkii la hadduu yimaado inaad inaad u magdhowdo magdhowgana inaad gooni u socdaa waajib maaha buuri walam yajib ifraazuha waa tirado neefkii adhiga ahaa ee baadida ahaa ee aan soo kaxeeyey aan qashay neefkaas adhigayga ka mida baan ku magdhabay ama lacagtaas baan ku magdhabay oo halkaasaan dhigaya waajibkugumaha waayo qofkii lahaa waxa u roon qiimaha aad ku magdhabaysaa inaanu noqon mid mufras oo maalkaagii aad ka saartay ee uu noqdo fii dimatik mid dumadaada saaran ka aad socday maalkaaga aad ka saartay dee uu baabi'i karaa sooma u dhiman kara laakiin ka dumadaadaad saaran marna dhiman maayo maalintuu yimaadaba de waa kugu leeyahay walihaada buu ihi walam yajib waajib ma ifraaza soocistin ay qiima adamaan waayib xayawaankii markaa iska celinayey sikaaru sibaac hore waynu ka hadlay lakiin maynaan dhamaystirin waxaynu idha haddii waxa weeyaan uu joogo fi saxaraa bannaanadaas iyo kaymahaas in la kaxeeyaa ma banaana baadi ahaan loo kaxeeyo biniyat tamaluk in lagu kaxeeyaa ma banaana nu ihi sooma lakiin biniyat alxifd waa lagu kaxayn karaa cilalkaa sheege waxa kamid waxaba dhici karta dee geelan inuu iyo geel qofkii lahaa meeshan uu ku ogyahay oo iska daaqayo galabtu iska soo caraabi marka haddaad kaxaysaa tira waa baadiyo de usha aad ku dhufato qofkii lahaaba waad lugoyso waad seejinaysaa sooma meesha jooge baad ka kaxaysa ila baadinimadu sumad ma lehe hadduu joogo filcumraan ka waran haddaba wuxuu joogaa meelihii dadku ay deganaayeen ama meelaha kaagi dhow marka waad kaxayn kartaa walow biniyati tamaluka oo dadkana dee looga baqayaa mugta waa ka yidhi waxaramuu laqطan min almakuufi makuufku waa meelaha bahgooyada ee cidlada in laga kaxeeyo xayawaan mumtanica in laga kaxeeya ma banaan oo litamaluk loo kaxeeya soo warcad maa makuufka waxaa ka soo horjeeda waa maxay dee waa alcumraan waa meeshii la deganaa aan tusaale ahaan aan loo baqahayn marka halkaa iyada in laga kaxeeya way banaantay baadihaan geeli magaalada soo galay meelahan magaalada u dhow joogay calaamad baadinimo de ay ka muuqatay saddex habeen buu tusaale ahaan de gurigaaga hortiisa isaga hoyday magaalada geel dee la sii daayey oo musayabana maaha oo taa lagu yaqaan lama dhacda marka qaarkood geel magaalada lagu sii daayo magaaladu iska dhex joogo hargeysa hadda waa ka jira barbarena waa ka jiri jiray inkastoo xoolaa laga saara imka oo marka shinkiisa uu gaadhun baa la raadin jiray geeli berbere dhex joogi jiray inta kale dhan waa la iska sii daynaya magaaladiisu iska daaqaya markuu doono dibaddu u baxaya markuu doono u soo xaroonaya meelihiisaasuu ka cabaya waayo marka haddii filcumraan uu ka helo waxa weeyaan markuu leey walmultaqatu dalaalatu qariina qariinada tusinaysa in walmultaqatu inuu uga jeedo xayawaankii mumtanic binafsihi ahaa ee laga helay fi lcumraan oo almakuufka uu ka soo horjeedo kii laga helay labada hore un doorgeli buui qofkii helae baadi ahaan u helay labada hore maxaya in uu hayo oo dee calafkii waxaana ugu tabaruco ama uu soo amaahdo biidni اlqaadi iyo inuu iibiyo oo lacagtiina uu xifdiyo oo tasaddexaad isagu ma leh kan layskama cuni kara isaga waayo kii hore maxaa loo cunayey dee ka hore waxaa laga yaabaa cid iibsata in la waayo ila waxaa laga helay fi saxaraa bannaanadaas laakiin kan dhulkii dadku deganaayeen baa laga helayo in la iibsadaa waa suurtagal xataa haddii qofku uu calfin kari waayo isagu walihaada layskama cuni kara sababtaan loo cuni karin waa taas lannahu qad laa yajidu fiiha man yashtari ka banaanka laga helay cid halkaa kaga iibsata inuu waaya laga yaaba laakiin kanuu ka helay meeli la deganaa waxay u badantahay cid iibsata inuu helo wuxuu yihi musanifku raxima اllahu tacaala wamaa shayga lam yaduum aan daa'im ahayn kalbaqli sida khudrawaadkii baaca uu iibin wainshaa doona yaطcam wuu iska cuni maca qurmihi magdhowgiisa iyadoo lala qabo waduu cilaajin ka la farsamayn karo lilbaqaa si uu u daa'imo ka ruabin weeye yufcal waa la samayn fiihi waxaa lagu samayn alyaqa waxa u roon qofkii laho min beyci iibintiisa raban xaalo u qonya la iibiyo aw itajwiifi ama qalajina waxarama waxay xaaraantimiyeen laqan qaadis min almakuufi meeshii cidlada ahayd laga qaado laga kaxeeyo limilka xayawaanin xayawaan si loo mulkiyo marka haddii lilxifdi loo qaado iyada dhib male wey macneedu xayawaankaasoo manuucin mid iska celinaya min adaahu waxaa looga baqayey bal iladii kiibaa la qaadi karaa meeshaa cidladaa laga qaadi karaa laa yaxtami aan iska ilaalinayn minhu waxaa looga baqaya kashaati waa sida neef adhiya khayru doorgeli haddaba kii xayawaankaa kaxeeyey beyna akhdi qaadistiisa maca alcalaf quudin iyadoo lala qabo tabarucan uu ku quudiyo wuxuu ugu tabarucay aw idni qaadin ama qaadi ogolaanshihii uu ku quudiyo bisalafi ama hasho uu idmay aw baacaha ama wuu iibin xafida u xifdiya alamaana awaakila ama cunistiisa multaziman xaalo midiisa saaray damaana magdhow walam yajib waajibi maayo ifraazuha qiimaha uu ku magdhabayo inuu xoolihiisa ka sooco oo gooni uga calaamadiyo wlmultaqatu kii laga helaya fi lcumraani meelihii la deganaa takhyiirun baa ku sugnaaday ay lilmultaqidi kii helay la doorgeliyo fi luuliyeyni labada hore waa inuu hayo uu quudiyo iyo inuu iibiyo yacnaa fiihi shayga multaqadka la doorgeliyey dhexdiisa faqad oo keliya oo cunisi ma jirta isaga baabu laqiid baabkan wuxuu ka hadlayaa laqiidka oo waxaa la helay hadduu yahay xayawaan ama manoole luqat ayaa la idhahda hadduu yahay insaan qof laqiid baa la idhahdaa marka laqiidku waa qof yar oon qaangaadhin ama waalan oo ciddii markaa mas-uulka ka ahayd ama hadduu addoon yahay lahaydna aan la garanayn marka inta badan dee laqiidka waxay ilmo yar u yidhaahdaan waa haalibka lakin waxaa dhici karta dee qof weyn oo waalan laqiid buu noqonaya haddii la helo dadka waalaalan kuwa meelaha iska lugo inuu cidina dan kama gasho lakiin axkaamta laqiidka ayay leeyihin dadka waalaalan meelaha maraya ee ciddii mas-uulka ka ahaydna aan la garanayn lilcadli buu ihi qofkii cadliga ahaa an yaakhuda baa u bannaan inuu qaado iflan ilmo yar oo nubida la tuuray fardu kifaayatin wa huwa akhdigaasina fardu kifaayatin weeye waa faral layska kaafiyo ama farda kifaayatin xaalo qaadistaasi ay tahay fardu kifaayo wa xadnuhu ilaalintiis iyo tarbiyadayntiisuna kada saas oo kale fardu kifaayo weeye waaye yaa qaadi kara ilmaha yar ee ciddii dhashay amaba se lahayd aan la garanayn waxaa la mida baynu nidhi waxaa la mida baynu nidhi qofka weyn ee waalan ee dee aan la garanayn isagana ciddii mas-uulka ka ahayd ama lahayd hadduu addoonyi labadooduba de ilaalin bay u baahan yihin markaa ifliga lilghaalib unbaa loo sheegaa waayo laakiin labadaa didkooda lama iltiqaadi karo oo qof tusaale ahaan qaangaada oo miyir qaba qofka qaade ee yidhaahda baadi ahaan baanu hayaana xaakimkaa ka qaadaya waayo marka yaa qaadi karo qof cadliga baa qaadi kara oo qof baaliq oo caaqila xora oo muslima oo aamina oo rashiida qof markaa dee xoolihiisa la xejeclaysanaya in la qaadana waa fardu kifaaya oo dadkii ogaaday oo dhami hadday qaadi waayeen wada dambaabayaan mid ka mid a oo ku filan hadduu qaadana dembiga waa ka dhacaya in la ilaaliyo oo la tarbiyadeena saasoo kale waa fardu kifaaya wuxuu ihi waquutuhu quudkiisuna min maalihi maalkiisa xaggiisu ka ahaada biman qadaa bilisticaanati ayaana maalkiisa lagaga quudinayaa man mid la isticaanaysto qada garsooro ah lifaqdi haddii uu qaadiba aanu jirin ashhada xoolihiisu ka nafaqaynaya qofkii helay uu ka masruufaya yanaa xoolaha kaa la helay laakiin waa inuu markhaati u sameeyo hadduu markhaati u samayn waayo odhaa xoolihiisi baan ku masruufay xooli waa laga magdhabaya hadhow inta udha waan ku masruufay uu sheegana waa laga rumaysanaya hadday tahay wax laaiq ku ah munaasib ku ah marka curfi ahaan la eego uma iqtarada calayhi uma intaa dabadeed yanaa haddii aanu xoolo wadan ama xoola aanu lahayn kaa la helay iqtarada waa soo amaahanaya alqaadi yacnaa nafaqatahu ama quutahu buu soo amaahanaya calayhi isaguu kusoo dul amaahanaya oo isagaa macnaa hadhow toole laga magdhabaya waxaa qaadigu u soo amaahaday goormuu soo amaahanaya id yufqadu marka la waayo baytulmaali khasnada muslimiinta ka dhexaysa haddaanay jirinba ama ay jirta laakiin dee ay marhanto xoolaana ku jirin marka halkaa maxaynu ka fahnay hadduu baytulmaal jiro haddaanu xoolo lahayn baytulmaalka iyo khasnada dowladda ayaa laga masruufaya walqarda buu yidhi wixii loo soo amaahday khud minhu isaga ka qaad ladalkamaali dee markuu dhammaystirme kii yaraa u qaan gaadho kii waalaana uu miyirsado marka haddii uu xoolo leeyahay xoolihiisa laga masruufaya kaa yar ama kaa waalana la helay xoolihiisu waxay noqon karaan xoolo guud oo isaga aanu gaar ahayn sida waxa loo waqfiyey dadka noocaasa ama loo dardaarmay waxaa kale noqon karaa xoolo gaar ahoo dee maryo isaa ku duuduubnaa iyo kuwa gogashiisa hoos yaalla iyo kuwa lagu xidhay iyo lacag markaa gogashiisa dul daadsanayd iyo ama jeebka loogu guray iyo taasaa laga masruufaya hadda waa nin xoolala weeye in loo tabarucaa markaa waajib maaha waayid laakiin xoolihiisa laftooda waa loo ilaalinayaayo qofkii helay masruufkiisa kama bixin karo isagoo aan ka fasax qaadan qaadiga oon ogeysin oo kaa yidhi min maali biman qada ay biidni man qada qaadiba haddaanu jirinna waa inuu markhaati u sameeyo in xoolihiisa maalin walba intaa uu kaga masruufo haddaanu xoolo wadana baytulmaalka laga masruufaya baytulmaal haddaanu jirin ama xoolaba aani oolinna qaadigaa usoo amaahanaya oo isaga kusoo dul amaahanaya oo maxaa loogu tabaruci waaye oo in loogu tabaruca u waajibi weyde dee inaanu maal lahayn muxaqiq maa waxaa dhici karta inuu maal leeyahy oo maalkiisaasi maalin uu soo baxo marka xoolaha dadka kale dee waa loo ixtiyaato waa la dhowray haddaa dhici karta inuu maal leeyahy lilcadli kii cadliga ahaa an yaahuda baa u banaan inuu qaado ifla ilmo yaroo nubidaa la tuuray fardu kifaayati wahuwa akhdigaasina fardu kifaayatin wey waxadnuhu ilaalintiisa iyo tarbiyadayntiisuna kada saasoo kale waa fardu kifaaya waquutuu quudintiisu min maalihi kaa la helay maalkiisa laga quudiyaa biman qadaa biidni man qadaa buu ku ahaanaya qaadiga ogolaanshihiisa lifaqdi qaadi marka la waayana ashhada kii qaada ee helay markhaatibuu u samaynaya uma iqtarada intaa dabeed waa amaahanaya caleyh isagoo ku dul amaahanaya id yufqadu marka la waayo beytulmaali marka la waayo isagii hale isaga soo amaanmaya qaadiga wey hadduu isagoo u idmana dee isaga usoo amaahan kara waalqarda wixii isaga lagu soo dul amaahdayna khud minuu ka qaadila dalkamaali yanaa marka uu dhammaystirmo ee uu maal ama kasab yeesho haddaanu maal iyo kasabtoona aanu lahayna ciddii masruufkiisa uu ku waajibaybaa ayaa laga qaadaya haddaana jirinna sahmu lfuqaraa ama masaakiinta ama khaarimiintu ka bixinaya qaadigu baabulwadiicati waa baabkii ka waramayey ammaanada laysu dhiibto luqatan laba shayba wadiica waa la dhaha ammaana isu dhiibashadoo idaaca iyo alcayn lmudaca alaabta iyo shayga laysu ammaano dhiibanaya laftiisana wadiica waa la dhaha sidii dee caariyadii oo kale is-ammaanaysiinta caariye waa la dhaha shayga la is-ammaanaysiinayana caariye waa la dhaha tanna waa la mid wadiicadu waa caqduna yatadamanu istixfaada cayni maalin aw ikhtisaasin waa heshiis laba dhex maraya oo koobsanaya qof in laga dalbay maal cayntii ama waxaan maal ahaynoo qof manfacadiisa la gaar yahay inuu ilaaliyo taasaa wadiica la dhahda maalku waa macruuf wixii la iibin karo ikhtisaaskuna waa sida aygii nafciga lahaa alkamru muxtarama alkamru muxtarama maxay ahayd gara alkhamrat muxtarama maxay ahayd alkhamrat muxtarama khamri xurmo leh dadku idin la yaabi doonaan khamri baa xurmo leh haye isbedel mu gaadho haddaabu khamri yahayba khalma masaladii tahaaradu yaana kaaga khaldamay alkhamru idaa saarat khallan binafsiha baad ujeedaa adu taa ka hadli mayna hadda waa khamri haddana waa muxtaram muxtaram macnaheed waa maxay lama daadin karo qof kale lagama lagama xumayn karo waa qof baa ammaan ahaan loogu dhiiban karaa khamri wuu u haynaya isagoo khamriga buu haynaya marka qaarkood ay waajib noqonaysaa inuu hayo waa kee talo haye haye haye waa maa cusira bigayri niyati alkhamriya markii waxaa la miiraye laysku dardaraayey khamri in laga dhiga looma jeedin khal baad doonaysa inaad samaysato si aad wax isku dardarto khalku marka hore khamri buu noqonaya sooma khamrigaas waa muxtarama qofku wuu iska haysan karaa weyaan macnaheedu ilaa uu khal iskii isugu bedelayo ammaan ahaana kaa waa la isugu dhiiban karaa laakiin ka marka hore ee la miirayey khamri in laga dhigta la doonayey waa khamru hayru muxtarama wey oo lama haysan karo ma odhan karo ni markii hore in khamri ka dhigtaan doonaya laakiin waan iska daysanaya si uu khal igu noqdo laa daadi baa le hadda daadi wax xurmaana ma leh lowdeene horeynu sheegnay wadeecadu markaa arkaan bay leedahay almuudic oo ah ammaanayste almuudac oo lagu ammaanaystaa wadiicna waa la dhaha iyo alwadiicatu oo ah shaygii laysku ammaanaysanaya asiiqatu hadalkii xukumka markaa shay cidii lagu ammaanaystaa dee asal ahaan waa mubaax qofku xoolihiisii ama mukhtaskiisii cid inuu dhiibto ilaa aqbalo xukumkeedu haddaba waa maxay sunna waxaa la suneeyey buu ihi qabuuluhaa baa la suneeyey wadiicadii in la aqbalo idaa markiibaa la suneeyey maa amina aamin uu ka noqdo maad waa zaahide calaa nafsi naftiisa aamin uga noqdo khiyaanata khiyaano in lam yakun baa la suneeyey haddii qabuulku aanu noqon tacayana mid isaga ku waajibin in lam yakun hadaanu ahayn tacayana inuu ku waajibay aleyh isaga xifda ilaalinteedu ama in lam yakun hadaanu ahayn n qabuuluha aqbalisteedu tacayana mid isaga ku waajibay halkaaba ku jooji waay marka wadiicada in la aqbalo qofkii kuuhi ammaanada ii hay maalka oo mukhtaska ah xukumkeedu waa maxay wuxuu leey waa sunne lakiin goormay sunnata marka laba shardi la helo markaad naftaada khiyaano uga aamintay inaad wadiicada haynteeda aqbashaana aanay waajib kugu noqon hadday waajib kugu noqoto de waa waajib oo sunno maaha oo goormay waajib kugu noqonaysaa haddii waxa weeyaan ay ka dayacmayso qof kale adiga mooyaane cid kale u ilaalin kartaan aani jir ama u ilaalinaysa laakiin dee ujiro waad ka qaadi kartaa iyo mushqaad aada ugu ilaaliso haddaanad naftaada khiyaano uga aamin noqonna haddaad naftaada khiyaano uga baqayso inaad wadiicada aqbashaa waa makruuh haddaad naftaada khiyaano ku og tahayna waa xaaraan caleyhi waxaa ku waajibay wadiicada kii aqbalay xifdu a ilaalinteeda ku waajibtay bixirzi lmithli iyadoo kale meesha lagu ilaaliyo inuu ku ilaaliyo ayaa ku waajibtay mar hadduu aqbalayba wahwa buu yidhi ka muudaca ah iyo ammaanada loo dhiibtay amiinu muudicin kii ammaanada u dhiibtay miduu aamine weeye fi asli asal ahaanoo yadu waa yadu ammaana yuqbalu waa la aqbali bilyamiini ay maca alyamiini dhaar baa la aqbali qowlu raddi sheegashada uu sheegtay inuu ammaanada cidii u dhiibatay u celiyey qowlu raddi sheegashada uu sheegtay celi limuudicinkii u dhiibtay u celiyey lraddu sheegashada uu sheegtay celi la aqbali maayo bacda aljaxdi dafiraad dabadeed waay wadiicada inuu ilaaliya waajib bay ku tahay halku ku ilaalinaya iyadoo kale meesha lagu ilaaliyo haddaanu sidaa yeelin dee tafriid iyo waajibka gaabin mid sameeye buu noqonaya magdhowgeeda lagu yeelanaya yadu muudac ka amaanada loo dhiibtay gacantiisu waa yadu amaana wuxuu mag dhabayaa uun hadduu tacadi sameeyo xadgudub ama tafriidoo waajib saara ka gaabiyo oo amiinu muudicin fi asli waxaa dhici karta in la isqabsado idhaahdo ammaanada ii dhiibta waanii kuu celiyey kana u waxba igumaad soo celin aday kugu maqantay bayinana ma jirto midna bayina ma haysto ila dee bayina jirta bayinada lagu xukumaya waxaa la aqbalayaa qowlu almuudac ka ammaanada loo dhiibtay qowlkiisa la aqbalaya laakiin biyamiini maca yamiini oo mid kastoo la yihi qowlkiisaa la aqbalaya qowlkiisa dhaartiisa lagu aqbalaya weeye laakiin waa hadduu sheegto qofkii u dhiibtay laftiisa inuu celiyey oo hadduu idhaahdo dhaxlihiisii baan u celiyey wuu dhintayoo dhaxlayaashina dha waxba nagumuu soo celin qowlkiisa bilaa bayne lagu aqbali maayo waayo dee kuwaasi may aaminin ciddii aamintay ciddii dhimatayba ama u dha wakiilkaagii baan kuugu dhiibay qowlkiisoo qura la aqbali maayo bilaa bayinaa waxaa kaloo la aqbalahayn sheegashada uu sheegto ciddii lahayd inuu u celiyey hadduu dafiro marka hore u idhaahdo waxba imaa dhiibanba war ammaanada ku dhiibtay keen maadaa xubay dhiibtay dabeetana kii ammaanada u dhiibta caddayn keenay kaasu ani waan yaro ilaabee sho waad ii dhiibatay laakiin waan ii kuu soo celiyey laga yeeli maayo taas xooyma dhiiban markii lagu caddeeyeyna waan ii kuu soo celiyey soocon weysa sheekhow taas hadduu caddayn u keeno inuu u celiyey ayuunbaa laga aqbalaya laakiin qowlkiisa qura la aqbali maayo wuxuu yihi sunna waxaa la suneeyey qabuula aqbalisteeda idaa maa amina markuu aamin ka noqdo khiyaanatan khiyaano calaa nafsi naftiisa khiyaano u aamin uga noqdo oo waqadara calaa xifdiha uu ilaalina karo haddaanu ilaalin karin inuu aqbala uma banaano iyadana oo agtiisa ay ku dayaacmayso in lam yakun haddaanay qabuulu aqbalisteedu tacayana mid ku waajibay caleyhi waxaa ku waajibay xifduha ilaalinteeda bixirzi lmithli iyadoo kale meesha lagu ilaaliyo curfiyahaan uu ku ilaaliyo wa huwa ka ammaanada loo dhiibtay amiinu muudicin ka ammaanada u dhiibtay ku aamine weeye fi asli oo bimacnaa laa yadman ila bitacadi aw itafriid yuqbalu waa la aqbalayaa qowlu raddi sheegashada uu sheegtay inuu celiyey limuudicin uu celiyey kii ammaanada u dhiibtay bilyamiini maca alyamiini dhaartiisa maceed baa la aqbalay liraddu ay laa qowlu raddi sheegashada uu sheegtay inuu celiyey la aqbali maayo bacda aljaxdi dafiraad dabadeed uu dafirayba in ammaano loo dhiibtayba wa inamaa yadman wuxuu magdhabayaa unkii ammaanada loo dhiibtay ammaanadii bitacadi yanaa xadgudu markuu ku sameeyo walmatli iyo marka uu meermeeriyo fii takhliyatin u bannayn min bacdi alabiha marka laga dalbo kadib lahaa keen min hayri cudrin uu meermeeriyo cudurdaar la-aantii bayinin cad wartafacat way fasakmaysaa wadiicadii heshiiskani bilmowti dhimasho midkood uu dhintay ku fasakmaysa iyo watajanuni waalashada midkood uu waasho marka yadu almudac ama alwadiic waa yadu amaana walihaada wuxuu magdhabayaa uun hadduu xadgudub sameeyo tacadi waxaan u banaanayn buu ku sameeyey amaanadii buu iska isticmaalay halkii la yihi ku ilaali meelaan ahayn buu dhigay xoolihiisiibuu ku dhex daray xataa xoolaha qofkii u dhiibtay buu ku dhex daray wuu magdhabayaa marka sababtay doonaysaa u baabaado wuu furay shadadii ku jirtay buu furay suusaduu ka furay wuu magdhabaya waa tacadi furistaas useedunu hayo wey waxaa kaluu ku magdhabaya marka la idhaha soo celi hadduu soo celintii ka meeraysto soo celintana dee waxaa looga jeeda macanaa takhliyadiibuu ka meeraystay inuu isagu qaado qofkii u geeya waajibkumaa ile wuxu caariye maahayn laakiin isii buu yihi uu ka meeraystay cudurdaarna male hadduu cudurdaar leeyahay oo uu yihi war waa saqdhexe oo xilligan bakhaarkii ma furi karo ama salaaduu ku jiray ama cunto cunayey ama uu baqanayo wakhtigaa inuu meesheedii u raaco cudurdaar buu markaa leeyahay waxaan loo yaqaano wadiicadu waa caqdi jaa-iso labada daraf mid waliba markuu doonu fasikhi karaa oo kii ammaanada dhiibtay wuxuu odhan karaa si waxaygii kii loo dhiibtayna wuxuu odhan karaa markuu doono qaado waxaagii walihaada mar hadday tahay caqdi jaa-isa waxay ku fasakmaysaa bilmowt midkood inuu dhinto ama midkood u waasho ama u miir doorsoomo dee faqdu lcaaqidi liahliyat alcaqd ayay ku fasakmaysaa wainamaa yadman wuxuu magdhabayaa uu ku magdhabayaa uun wadiici alwadiicata bitacadi buu ku magdhabayaa xadgudub inuu sameeyo walmatli meermeerin fii takhliyatin u bannayn ka meermeero min bacdi alabiha marka laga dalbo kadib min hayri cudrin uu ka meermeero cudurdaar la-aan cudurdaarkaasoo bayinin cad wartafacat way fasakmaysaa wadiicadii bilmowti bay ku fasakmaysaa dhimasho midkood uu dhinto iyo watajanuni waalashada uu waasho midkood wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed